bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadayaal hamiinbaydha ka dhowaada qodobada warkan hamiinama idaacadda warsan simhayta ardayda jaamacada magaalada baydhabo iyo waybayo btrcn isbitaalka weyn ee magaalada baydhaba madaweynega maamul goboleedka hirshabeelle wayba xilka uu qaaday guddoomiyaga degmada baladweynehi kawmaaliyadda madaweynega galmudug iyo wayba uuse ku hadalay mooshinka iyo ku sheenay xildhibaanada maamulkaasa ciidanka dowladii waybayo howlgallada ku dhangan shabaab iyo kuwadaana gobolka shabeellada hoose akhbaaraadka banaanka dhuwan sidayaal hamiinimaadan idaacadda warsan sinhaytoyba ku mid ahaa baarlamaanka turkiga waybayo ku doodahayana anti aboodalan korbi madawyne ortagaanga ra-iisul wasaaraga israa'iil iyo wayba uu sheegay intii qofkii weerarka ku jeysaday magaalada qudus uuse taageersanay kooxda in iska weerarsa dowladda islaamiga
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsadayaal hamiinfayla hamiinnamo isniin ow talaadana hagala hayta taarigdan iyo ka eedanta sagaalka bilo koobaad sanadka lamada kuntum iyo toddobada hana soo bahayana qodobadii warkan u koobnaa haddana ka dhawaada yoogiyo fisanga ardayda jaamacadda ka yaala magaalada baydhabo iyo waybayo bitersiene geeka isbitaalka weyn ee magaalada baydhaba faysal dhaar xuseen iyo faahfaahinta warkanin haya dhalinyariya ka midaysi ururka afka ayo isbitaalka magaalada baydhabo weliba ay hadeerseena shamboyd oo biyihii hanas oyo hoos ku aruuriyeen dhallinyaradaasi aadamay weliba usu ku midaya madaxda ururka afka ayo waa inuusu sheegay walyaaboyo hadeersia isbitaalka weyn ee magaalada baydhabo eedeedaan ka faraxsan antisa agaasimaagii kana dhawaayay istaalka se akhyaarta sheegta baaha badana jarta una oo ka hadalaana afka midooga horumaryoka afka aayow baahada iyo idan fara badan dhan oda koobo korna haatan may go-aan oda qaadanayihiin inta baahada hata jarta qayb ku qaadan maadaama dadka dhibaataysan dadkaan ihiin eedeedaamib waa aan ku xungna dhibaatada jarta ilaahay subxaana watacaala yaa na waraabiko ilaahay waraabnihin sheena istaaka baaha badan ku jarta mooda koobo korna hase ahaatee go-aankuna qaadanimaha intii istaaka maadaama biilaan ku jarta istaaka mayb waa haldagayga masala sakan biilaan mahaada kor saat mayb aha bukaano badan jiifan hatan gaar ahaan dadkii siin bogaayta maalmo ka doranayn shubankeeya mayla jiifan qofka mayb harsi isku dhigo isku dhigo korna haddii hatan mayb agaasimaha isbitaalka baydhabo cabdifataha shigaabo iyo weliba usan kuma hanagay dhalinyaradu muddada yar iyo dhisanyin ururyo islamarkaasaynu iska hilgaamen sidii walanqobada lahaayeen walalajo dhibaataysan waxyaabaha shayga ugu muhiimsan oo qofka bini aadamka aana ka maarmi karin dhallinyaradan sida hadda ay sheegeen guddoomiye ku-xigeenka iyo afayeenka iyo dhalin xubnaha kale ee ka kooban dhallinyarada shan booyadood oo xilligeedana u baahnaa isbitaalka baydhabo ayay keeneen anigoo ku hadlayo magaca maamulka isbitaalka iyo magaca shaqaalaha isbitaalka aad baan ugu faraxsannahay waan u mahadnaqaynaa dadka kale dadyooda kale oo waxaan halkan ugu soo jeedinayaa baaq sida dhalinyaradan maanta ma aan arkin barnaamij shan booyadood oo biyo ah hal markaasi urur qof sheeganaya ama hay-adaha caalamiga sheeganaya ama dad kale sheeganaya waxaan ilaa dadka wax ilaahay siiyey gacantooda maskaxdoodana wax fahansiiyey inay dhallinyaradan garab istaagaan isla markaana waddadii ay dadkan marayaan dhallinyaradan ururkan oo uu ka kooban yahay noocyo kala duwan oo dad jooga dibadda iyo dad jooga dalka shantunboyd obioe iyo hadeesiyan dhallinyaradu iyo weliba yahkeedase hille isbitaalkiiyo ku jartii biilaan iidan daran taasay walbadii ku bedeli doonta biilaantii ku jarta isbitaalkaasi madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle iyo wayba geeka xilka u qaaday guddoomiyaga degmada baladweyne ika maaliyadda u socona mas-uuliyiin cusub ang magacaaway hilalkaasa faahfaahinta warkaas way banin haye cabdi axmed xuseen cabdiyara madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble ayaa xilka ka qaaday guddoomiyaha degmada baladweyne maxamed macalin khalaafo iyo ku-xigeenkiisa dhinaca maaliyadda muuse cabdilaahi iyo weliba sidoo kale guddoomiyaha degmada basabaan fiiqdoon faarax waxaana sidoo kale xilalkaasi loo magacaabay mas-uuliyiin horleh xilka qaadistan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble oo ku sugnaa magaalada baladweyne islamarkaana kulamo kala si adag looga hadlhayo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana saamaynta ugu badan waxaana saamaynta ugu badan ay ka taagan tahay gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed macalin kalaaf oo xilka laga qaadiyey weliba sidoo kale mas-uuliyiin kale oo dindan xilka laga qaaday waxaana arrintaasna ay maanta kulamo kala duwan ay ka yeesheen mas-uuliyiinta maamulka gobolka gudoomiyaha degmada beled gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jeeso cudman ayaa waxa uu sheegay in xalkee qaadistan ay tahay arrin muhiima islamarkaana loo arkay kushaadayntan mid wax kusoo kordhin karta bulshada beledweyne waa markii labaad uu madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdullaahi cusubla uu xilka ka qaado iyadoona santii ku horeysay ahayd markii uu xilka ka qaaday gudoomiyaha gobolka hiiraan gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar islamarkaana u magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka cali jeeso cusmaan cabdi axmed xuseen cabdiyeere idaacadda warsan beledweyne madaxweynaha maamul goboleedka galmudug weyba use ku hadalay geeka mooshinka iyo ku sheenan xildhibaanada maamulkaasa cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha maamul goboleedka galmudug jawayba use ku hadalay mooshin shalay iyo ku sheeneen xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka galmuduga cabdikariin xuseen guuleed iyo nasiib dare ka tilmaamay mooshinkii xildhibaanada ku sheeneen waybaan usu sheegay intii dalka use ku jira xaalad weyn oo unbahan inti lasamata bixin xildhibaanada yaan ka baaqi intiyo ku nagdan mooshinkaas islamarkaadniyo ku qayb qaadan gurmadka lanfadihay dadka ka dhibaataysan deegaanadaas
shaka kuu jiro baarlamaanku inuu awood u leeyahay awoodihiisa dastuurigana ay ka mid tahay in madaxweynaha ay xilka ka qaadaan iyo in waajibaadka dastuuriga ah ay dastuurka ku qeexan ay qaataan kuliyaan waxaan islenahay maanta kuma habboonayn munaasabna kuma ahayd in mooshin noocaas oo kale ah la keeno una malayn maayo arrintaas inay dalka iyo dadka soomaaliyeedba ay maanta maslaxa u tahay ma u malaynayo waxaan usoo jeedin lahaa baarlamaanka in arrinta ayada adigu eegid aada u weyn uu ku sameeyo in arrintaasi loo dareemo loona garto in maanta isan ku habboonayn isqabqabsi hay-adaha dawliga ah iyo hay-adaha dastuuriga ah inaysan ku habboonayn in dalka marxaladda iyo duruufta uu marayo loogu looga turo arrimaha noocaas oo kalea looga turo xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka galmudug iyo shalay kulan iyo kuweel dhadeg magaalada cadaadweybayo mooshin kusheenana madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed ciidamada dowlada soomaaliya weybayo ilaa hadda howlgala ku dhanay shabaab iyo kuwadana gobolka shabeellada hoose onlaa sheegahaya antii howlgaladaas weli idlaanka qabana axmed abuukar sabriyo afgoyka sugun iyo saacda kor waraysadee shukriga macadsan tahay ciidamada dowladda soomaaliya waxa ay howlgallo ka wada deegaana ka tirsan gobolkan shabeellaha hoose gaar ahaan kuwa hoos yimaada degmada guud iyadoona howlgalladaas ay ku sheegeen in ay yihiin kuwa ay ku xaqiijinayaan ammaanka deegaanadaas iyo sidoo kale in ay uga hortagayaan weeraro ay xarakada al-shabaab haddii ay jiraan inay maaragtay ay kusoo qaadaan degmadaas guud ciidamadu waxa ay sheegeen in midmid ay u baari doonaan inta ay socdaan howlgalladan guryaha ku yaala deegaanada hoos yimaada afkooya kuwaas oo ay ku sheegeen haddii ay jiraan oo ay ugu shakisan yihiin dad ka tirsan xarakada al-shabaab oo ku dhuumaalaysanay asigahaasi waxaa sidoo kale ciidamadu ay sheegeen in ay mid mid u baari doonaan gawaarida rakaabka ah ee kasoo baxa juulooyinkaas islamarkaana yimaada degmadana afkooya saraakiisha maamulka afkooya waxa ay sheegeen in baaritaanadu ay sii socon doonaan ilaa maa laga xaqiijiyo ammaanka deegaanada hoos yimaada afgooya oo maaragtay gebi ahaanba laga sifeeyo dagaalamayaasha ka tirsan xarakada al-shabaab sida ay noo xaqiijiyaan saraakiisha maamulka degmada afgooya ayna sii socon doonaan howlgalladaasi ilaa iyo hadda howlgallada maanta socdo ma jiraan wax ciidamadu ay noo soo gudiyeen oo ay maaragtay ku qabteen baaritaanadaas hase yeeshee saraakiisha horkacaysa aan la xiidnay waxa ay sheegeen in keliya ay socdaan baaritaanadu ayna dib kasoo sheegi doonaan haddii ay jiraan rag ka tirsan ama ay ugu shakisan yahay oo ay ugu shakisan yihiinba in ay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab ciidamahaasinikaas way bahayay axmed abuukar sabriye oo usoo ka sugan abgooy qadar teleefoonkaen ka warmaya baarlamaanka turkiga iyo gee ka bilaabeen dood ku saabsan ay qorshe laga faday inti isbeddel lanka sameeya dastuurka dalkaas iyo abood dheer ee lansii madaxweyne ordogaana madaxweynaha turkiga rajab tayib ordogan ya sheegay intii abood heer sare ee iyo turkiga la sami doonta dalalka faransiiska iyo maraykanka dadka dhaliilsada haywayba ayoo sheegahayananti arrintaas yalla simanta awood awood muquunsi dalkan horseeda doonta keli talinimo madaxweyne ordogan iyo hadda dalka uusa maamulahayo awood dheer ee oo waafaqsan xukunka deg dega ee laharoogi bilii toddobaad ee sanadkii hore kureedna afgembi kureed afgembigii dheesoobe xisbiga talada hayo ee ak wibayoon baahanyin taageerada xisbiga mucaaradka silang meelmari ka horantii abta dadweyne elanqaadna ra-iisul wasaaraha israa'iil yaa sheegay intii qofkii weerarka ku jeysadiyey magaalada qundus uusas taageeraay kooxdan isku weerarsa dowladda islaamiga inkastoo ra-iisul wasaare benjamin netanyahu uusa hamba dhigna walcadeen ee arrintaas dowladda islaamiga iyo hore anka goondidi anti israa'iil weeraro doonta qofkan falastiiniga oo toogashela ka dili iyo baabuur weyn ka dawadi kooxa askare oo teeganayeen degmada armon kulan degdega oyoon iska kooyeen saraakiilla ammaanka ee israa'iil waybayo ka ansixiyeena anti la hiriiri kor dadka taageersan dowladda islaamiga iyo oo maxkamad ninjeyna sida gabdhood iyo kuriya ka dhammaday weerarkaas dhammaantiona waybayo haayana ahaano da- labaataneed iyo jaraan isla weerarkaas wayba ka dhaawacmay tobiyo todoba kale sidii sheegahayeen booliiska qofka weerarka jeysadii magaaji wayba laga sheegay fadi humbar oo labaad isiye jaree kaas oo deganaya degmada jabel mukabir oo kayaala bariga magaalada qundus taasoo ka dhow meelaa uusa weerarka ku jeysadee kaamarooyin iyo duubayeen baabuurka oo ah hawaaro saraka dareeri oo askartana kasii jeedeen ka hor anti uusa gadaal aninwadna warkii isin kula dareertan dhugunsidayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo taninkeege anti warkan ka lamid ereedan ku kulmaan way basmiin ku tabaanay sidaas iyo nabadgelyo